ciidamo taabacsan nin doonaya inuu noqdo madaxweynaha puntland oo la yidhaahdo maxamed cabdiraxmaan farcole ayaa shalay waxay xirteen gudaha magaalada garowe ciidanka ayaa waxay ahaayeen kuwo aada u hubaysan waxaana sababta magaaladay u xirteen ay tahay in ay doonayeen in murashaxu dadweynaha kula hadlo gudaha magaalada garowe arrinkaas oo dhacay maxamed cabdiraxmaan farole oo u dhalay madaxweynehi hore ee maamulka puntland ayaa waxa uu goob fagaare ah ka sheegay in siciid cabdulaahi danne oo ah madaxweynaha puntland ee iminka ee xilka ku mintidaya uu wax waliba ku tuntay wuxuu sheegay in ciidamo siciid danne ka amar qaata ay diideen in dadweyne doonaya in asiga soo dhoweeyaan ay tagaan garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe waxa uu carrab ku adkeeyey in maalmaha soo socda magaalada garowe uu ka dhici doono shir ay yeelanayaan mucaaradka puntland dhegaysan mayno mana maqlayno cabburinta siciid cabdulaahi dani waad sidaa saaka ogeydeen ka dhacday eeraboorka garoowe inuu xirtay v i bdii taasu macnaheedu waxa weeye siciid meel walbuu xirtay wuxuu xirtay dawladnimadii buu xirtay wuxuu xirtay nidaamkii dimuqraadiyadduu xirtay wuxuu xirtay wax walba oo dadku wada wadaagi lahaayeen buu xirtay wuxuu xirtay mashaariicdii buu xirtay wuxuu xirtay wax walbuu xirtay marka la yaabi mayno saaka in diyaaraddii markaan ka soo degey aysan nabadoonnadii iyo dadka odayaasha ahaa loo diiday inay yimaadaan diyaaradda hoosteeda khilaafka puntland ayaa hadba cirka isku sii shareeraya waxaana iminka magaalada boosaaso ay leedahay laba duq oo magaalo kuwaas oo mid waliba la sheegay in doorasho uu ku soo baxay siciid danni ayaa waxa uu sheegayaa in loo gudbay nidaamka xisbiyada maadaama ay dhaceen doorashooyin golo deegaan madaxweynaha puntlandna qof iyo cod lagu soo dooranayo mucaaradku waxay sheegayaan in xisbiyada ah madaxweynaha iyo kooxdiisu ay sheegayaan aanay xisbiga ahayn ee ay weli heer urura joogaan islamarkaasina ay yihiin ururkiisa iyo ururo kale oo hoos taga arrintaasina ay tahay mid loogu gogol xaarayo in siciid danni uu mar kale madaxweynenimada ku soo baxo waxay sheegeen in dastuurkii puntland wax laga bedelay arrintaasina ay culays weyn keentay annaga puntland xeerkii aan ku shaqaynay wuxuu ahaa in ay saddexda urur ay ugu codbata in ay noqon doonto noqdaan xisbiyada dalkan si siyaasaddiisa ka talin doona waxaa dhacday markii aragtay xukuumadan hadda jirta inaysan arrintaasi danteed ahayn bay bedeleen oo oo gadaal ugu noqdeen ka dhacday xeerkeedii in la bedelo sidii ay ururo badan oo ayaga la xulufaa sidii hadeerba ay dalka ka samaynayaan saddexda urur oo soo baxday saddex urur oo miisaan leh oo cod dadweyne ku soo baxay bay noqon lahaayeen laakiin sideed urur oo iyaga rabitaankooda iyo bedelaadooda ku soo baxay bay noqdeen weliba habraac sharciga aana loo loo samayn annagu dacwad baan ka furnay maxkamadda sareana geynay maxkamadda sarena ayagaa carqaladaynaya oo ka hortaagan maadaama hadda magaalada boosaaso ay leedahay laba duq oo magaalo waxaa laga cabsi qabaa in puntland ay laba madaxweyne yeelato